alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal maanta waa aroor sabti ah waa tobankii bishii tobnaad rajab kun afar boqol afar iyo soddon oo waafaqsan koob iyo tobankii bishii shanaad laba kun saddex iyo toban waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabka loo yaqaano caqiidatu taxaawiya waa kitaab caqiida waxaana loo nisbeeyey sheekhii qoray ee ururiyey magaaladiisii oo isagana loo sii nisbeeyey ayaa loo tiiriyey nuskhadda ama dabcadda runtii aan idiin doornay ee aan soo iibinay ee uu bixiyey runtii walaalaheenna muxsiniinta ah qaar ee min ka mid ahi ilaahay ha ka abaaliya isaga iyo labadiisa waalid awlaaddana allah ugu ilaaliyo waa dabcad runtii cusub oo waxay koobsanaysaa matniga caqiidatu taxaawiya oo gaar u soocan oo waxa uu ku yaallaa safxadda sagaalaad waxa saaran toddoba ma saddex tacliiqaad ayaa saaran oo tacliiqa koowaad waxaa le sheekha la yidhaahdo fadiilatu sheekh cabdilcasiis bnu cabdallah bnu baaz iyo fadiilatu sheekh maxamed naasirudiin alalbani iyo sheekha la yidhaahdo saalix binu fawsaan binu cabdillaahi alfawsaan saddexdaa sheekh tacliiqaaday leeyihiinna waa ay saaran yihiin sida aynu sheegnay matnigu wuxuu ka bilaabmayaa isagoo dhammaystiran bogga ama xaashida sagaalaad qofku hadduu doono matnigaasuu kala socon karaa hadduu doonona sharaxaas iyo tacliiqaadkaasuu kala soconayaayo lambare ayay leeyihiin oo si fiican buu u qoran yahay insha allahu tacaala waxaanaynu akrin doonaa waxoogay hordhac uu kitaabka u sameeyey oo uu leeyahay sheekhan saalix alfawsaan uu leeyahay oo ka bilaabmaya bogga saddex iyo labaatanaad taas ayaynu insha allahu tacaala aynu akhriyaynaa wuxu uhi sheekhu bismi illahi araxmaan araxiim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bismi illaahi alla magaciisa allihii arraxmaani naxariista waasicaahee buuxda lahaa allihii arraxiimi naxariista gaarkaah ee gaadhaysa dadka muuminiintaa ilaaha naxariista naxariista magaciisa ayaan ku bilaabayaa walxamdu mahadna lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa mahadina allaha rabbulcaalamiin bay u sugnaatay wa sala allahu alla ha ammaano wa sallama ha nabadgeliyo calaa nabiyina nabigeenni muxammadin muxamed ahaa wa calaa aalihi aalkiisina ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisana allahana ammaano ha nabadgeliyo ajmaciina dhammaantoodba wuxuu uhi amaa bacdu intaa kadib fa ina alcaqiida caqiidada iyo waxa uu qofku aaminsan yahay ee uu rumaysan yahay aasa hiya iyadoo aasaasu diini diinta aasaaskeeda iyo seeskeeda weeye wa hiya caqiidadaasina madmuunu shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah waa wixii ay koobsanaysay ee soo hoosgelayay qirida la qira alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane nebi maxamedna rasuulkiisii uu yahay shahaadadaasi wixii ay koobsanaysay ee qofka muslimka looga baahnaa inuu caqiideeyuu rumeeyo caqiidadaasi waa aasaaska iyo seeska ay diintu leedahay wa ruknu lwal waa rugniga iyo tiirka ugu horeeya ee min arkaani alislaami islaamka arkaantiisa ka mida oo dee waxa ugu horeeya sida nabigeenu sala allahu calay wasalam xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim ay warinayaan inoogu sheegay islaamnimada waxaa lagu dhisay shan waxa ugu horeeya shahaadadati an laa ilaaha ila allah wa ana moxamedan rasuulullah qilid la qila alle xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane nebi moxamed rasuulkiisa iyo ergegiisii uu yahay marka fa yejibu mar hadday caqiidadii sidaa tahay aasaaskii diinta mar hadday caqiidadu tahay wixii ay keensanaysay ee ay koobsanaysay qirida la qira alla xaq lagu caabudaa isaga mooye inaanu jirin nebi maxamedna ergeygiiyo rasuulkuu soo diray inuu yahay maadaama ay caqiidadu tahay wixii ay koobsanaysay maadaama ay tahay rugniga ugu horreeyay arkaanta islaamka yacni shahaadadu fa yajibu lihtimaamu bihaa in ihtimaam iyo dadaal la siiyo walcinaayatu bihaa cinaaye iyo markaa fiirsashada loo yeesho wa macrifatihaa iyo in la gartaay arrin waajiba weeye fa yajibu waxaa waajib alihtimaamu bihaa in ihtimaam iyo ku dadaal la sameeyo walcinaayatu bihaa iyo fiirsi wa macrifatihaa iyo in la garto iyo wa macrifati maa shay weliba in la garto yukhilu bihaa dhibaya wax kaa yeelaynaya xataa yakuuna alinsaanu si uu qofka bini aadmigu u noqdo calaa basiiratin aragti mid kaga sugan wa calaa caqiidatin saxiixatin caqiido saxiixa mid ku sugan liannahu maxaa yeelay idaa qaama diinu diintu hadday isku taagto calaa asaasin saxiixin see saxiixa hadduu isku taago saara wuxuu noqonayaa diinan qayiman diin toosan oo maqbuulan la aqbala cinda allahi ilaahay agdiisa ayuu noqonayaa caqiidadu marka waa seeskii iyo aasaaskii waxaa la doonayaa markaa qofku inuu caqiidada ihtimaam iyo dadaal inuu siiyo inuu caqiidada wixii waxyeelayay inuu qofku ogaado ayaa laga maarmaana si qofku markaa uu caqiidadiisa basire iyo aqoon ugaga sugnaado caqiida saxiixa si uu ugu sugnaado markaasay diintiisuna noqonaysaa diin toosan oo ilaah agtiisa la aqbalo wa idaa qaama markuu isku taaga diintii calaa caqiidatin mahzuuzatin caqiido lulmaysa wahuzi ilayk yacni mahzuuz waa lulmaysaa wa idaa qaama markuu isku taago diintii calaa caqiidatin mahzuuzatin caqiido lulmaysa wa mudaribatin isgaraacaysa oo lulmaysa oo aan fadhiin ow ama caqiidatin faasidatin caqiido faaside ah oo xun hadduu isku taago saara diinu diintii waxay noqonaysaa hayra saxiixin midaan saxiix ahayn wa calaa hayri asaasin asaas miyo sees midaan lahayn ayay noqonaysaa wa min hama halkaa iyadoo laga duulayo ayay kaana alculamaau culimmadii waxay ahayn raximahum llahu ilaahay ha u naxariistee yahtamuuna kuwa ihtimaam iyo dadaal siiya biamri alcaqiidati caqiidada arrinkeeda walaa yaftinuuna kamanay daalaynin fii bayaanihaa inay ku caddeeyaan fi duruusi duruustooda ay dhigayaan wa fi lmunaasabaati iyo munaasabooyinka la ysugu yimaado wa yarwiiha waa warinaya almutaakhiru ka dambeeya cani lmutaqadimi kii horreeyey ayuu ka warinayay iyagoo aasaaska inay tahay u arkayey ayaa wuxuu leeyahay culimmadii markaa muslimiintu calaa madaari taariikh waxay ahayd arrinta caqiidada waa ku dadaali jireen caddaynteeda kamay wahsan jirin darsi iyo munaasaba halkii ay joogaanba waa ku akrinayeen maxaa yeele ahmiyaddaasay leeda waa asaaskii iyo seeskii diinta weeye ka dambena kii ka horreeyey ayuu ka warinayay haddaba wuxuu hi kaana saxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen saxaabadii rasuulku radia allahu canhum ilaahi ka raalli ahaadee laysa cindahum agtooda mu ahayn ayu shakin wax shakiga kagama jirin fii ma ja'a bihi alqur'aanu wuxuu qur'aanku la yimi iyo wamaa ja'at bihi waxay la timi sunnatu rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam sunnaha rasuulku wuxuu la yimi iyo wixii qur-aanku yimi saxaabada wax shakiga kagama jirin fa kaanat caqiidatuhum caqiidadoodu markaa waxay ahayd iyo waxay rumaysan yihiin mabniyatan mid ku dhisan calaa kitaabillahi ilahay kitaabkiisa wa sunnati rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam iyo sunnaha rasuulka ayay ku dhisnayd walaa yactariihim kumana soo darin jirin fii daalika arrintaas shakun wax shakiya walaa tawaqufun iyo ka joogsi toona famaa qaalahu allahu wixii alla yidhaahdo oo wa qaalahu rasuulu sala allah alay slam rasuulkiisa uu yidhaahdo ictaqaduuhu caqiide ayay ka dhigan jireen wa daanuu bihi kaasaanay diin ka dhigan jireen caqiide ay rumaysan yihiin iyo diin ay ku dhaqmayaan waxay ka dhigan jireen wixii alla yidhahdo iyo wixii rasuulkiisu ay yidhahdaan iyadoo darayahoo markaa uu soo degayo oo ay nebigii ka qaadanayaan walam yaxtaajuu umanay baahanin ilaa kitaabati taaliifin taaliif iyo wax la ururiyey qoridood umay baahanin maxaa yeelay lianna haadaakaasi musallamun bihi cindahum agtooda mid laysla ogol yahay yacni musallam waxa la wixii laysla ogol yahay haddaa masalan qof doodaysaan oo kale oo wax isku afwado waxaad odhanaysaa haddii qadiya musallam arrinkan way isla ogolay marka arrinay isla ogol yihiin bay ahayd wa maqtuucin bihi arrin la jaray ayay ahayd wa kaanat caqiidatuhum saxaabada caqiidadoodu waxay ahayd alkitaab wasunna kitaabka iyo sunnaha ayay ahayd uma intaa kadib daraja calaa dalika sidaa waxaa ku socday talaamiidhum ayaga ardaydoodii oo min ataabiciina taabiciintii ah aladiina kuwaasoo akhaduu canhum ka qaatay saxaabada cilmiga ka qaatay ayaa iyaguna sidaa ku socday falam yakun ma ahayn hunaaka halkaa akhdun qaadasho iyo waraddun cani filcaqiidati xagga caqiidada wax la qaatiyo wax laysku radiyo wax laga taga kuma sugnayn waayo kitaabkii iyo sunnihii oo daraya ayay saxaabadu caqiidada ka qaateen ardaydoodii oo taabiciintiina taas ayay usoo gudbiyeen marka wax la kala qaatiyo wax laysku radiyaa ma jirin kaanad qadiya musallama arrin laysla ogoliyay caqiidadu ahayd wa kaana marjicuhum halkay u noqonayaanna alkitaab wasunna kitaabka iyo sunnaha ayay ahayd waa saxaabadii iyo taabiciintii falamaa daharat ilfiraqu markay firaqii iyo kooxii soo baxeen walikhtilaafaatu iyo iskhilaafyadii oo wadakhala uu soo galay fi diini diinta man lam tarsakh ilcaqiidatu fii qalbihi midaanay ku raasukhin oo aanay gelin caqiidadu qalbigiisa ow ama dakhala uu soo galay fil islaami islaamnimada dhexdeeda walxaal huwa isagoo cidi ay soo gashay walxaal huwa isagoo yaxmilu xambaarsan bacda alafkaari almunxarifa afkaar weecsan barhkeed isagoo xambaarsan oo caqiidada soo galay oo wanashaa uu ku barbaaray fil islaami islaamnimada dhexdeedii man lam yarjic mid aan u noqonin ila lkitaabi ama lam yurjic aan wixii yimaado u celinin ila lkitaabi walaa ila sunna fi lcaqiida wainamaa yarjicu u noqonayaa ama yurajicu u celinaya waxay markaa ku yimaadeen ilaa qawaacida qaacidooyin iyo wamanaahijo wadooyin asalahaa ay asal ka dhigeen ahlu dalaalati kuwii baadida u saaxiibka ahaa min cindi anfusihim nafahooda agteeda ay ka dejiyeen cinda haadaa ka agtiisa ayaa ixtaaja waxay u baahdeen a'imatulislaami islaamka a'immadoodii iyo imaamiyadoodii waxay u baahdeen ilaa bayaani alcaqiidati asaxiixa caqiidada saxiixa in la caddeeyo wa taxriirihaa in la kala hufo oo la kala haadiyo wa kitaabatihaa iyo in la qoro wa riwaayatihaa iyo in laga wariyo can culamaai ilumma ummadda culimadeedii in laga wariyo ayay markaa u baahdeen wuxuu leeyahay markaa yacni qarnigaa dambe ee atbaacu taabiciinta ama taabiciintaba akharkoodii ayaa waxaa soo baxay firaq iyo iskhilaaf iyo kooxo diintii waxaa soo galay kuwo aan markaa caqiidadu qalbigooda ku raasukhin ama waxaa soo galay dad afkaar qaldan wata ayaa soo galay waxa meesha ka baxday oo dad markaas ay ka saareen inaan kitaabkii iyo sunnihii ay caqiidada ka qaadanayeen saxaabadu inaan loo noqonine qawaacid iyo manaahij markaa dad baadi u saaxiiba ay dejiyeen cid u noqonaysa ama leh ha loo noqdo ayaa markaa soo gashay oo meeshii timi weliba yacni waxay xambaarsanaayeen dee waxaale yacni falsafaadkii griega iyo waxyaalo fara badan ayay xambaarsanaayeen bal xataa yacni caqaa'idka xun oo dhan waxa la tilmaamaa inay lug ku lahaayeen niman ama yuhuud iyo markaa gaalo ka soo jeeda ama yacni ka soo jeeday maamulladii markaa waaweynaa ee adduunka ka telinayey ee maamulladoodii la baabiiyey ayaa markaa xiqdiga iyo xumaanta ay caloosha ku haysteen awgeed waxay markaa islaamkii soo dhexgeliyeen waxay ku waxyeelaynayeen caqiidadiisii ay ku weecinayaan markii dabeetana taasi ay dhacday ee khilaafkaasina batay waxaa islaamka la soo geliyay dadkaasina ay soo galeen ayaa culimmadii waxay u baahdeen in laga maarmaanaysa caqiidadii saxda ahayd ee toosnayd ee ku faliday kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka sidii rasuulkii laga soo gaaray saxaabadii laga soo gaaray in la qoro in la taxriiriyo oo la kala hufo in laga wariyo culimmadii ummadda fa dawanuu dabeetana waxay diiwaangeliyeen kutub alcaqaa'ida caqaa'idda kutubteedii wactanow bihaa waana u celaayo dadaal bay sameeyeen wa saarad waxay noqotay deete marjican meelay u noqdaan liman yaatii bacdahum cidda dabadood timaada oo min alummati ah ilaa an taquuma saacatu ilaa intay saacadda qiyaama ka dhacayso yacnii inay caqiidadii markaa qor-aan halkaa markay maraysay si markaa wixii xumaanaynta laga haadiyo o lagu hufo caqiidadii saxda ahayde ku dhisnayn kitaabka ilah iyo sunnaha rasuulka in la qoro ayay markaa culimmadii ay diiwaangeliyeen wa haadaakaasina min xifdi illahi tacala lihada diin waa ilaalinta ilaahay diintan uu ilaaliyey wa cinaayatii bi hada diin iyo cinaayada iyo sida ilaahay markaas ugu dadaalayay diintan an qayada allahu wa haadaakaasi min xifd illahi tacala lihadi wa cinaayati biha iyo cinaayadiisa uu ilaahay u sameeyey weeye an qayada lahu inuu u diyaariyey qayada waa haya-a waa cadda inuu u diyaariyey lahu isaga xamalatan cid xambaarsan inuu diintii u diyaariyey umanaa oo aamin ah oo yuballiquunahu u gaadhsiinaya kamaa jaa siduu uga yimi can illaahi ilaahay xaggiisa iyo wa can rasuulihi siduu uga yimi ilaahay wuxuu u diyaariyey dad umana ah oo lagu aaminay oo gaadhsiinaya wayarudduuna oo radinaya oo meesha ka saaraya ta'wiila almubtiliina kuwa baatil wadayaasha awilaadooda iyo weecintooda wa tashbiiha almushabbihiina iyo kuwan wax ku shabahaya yacni ee mushabbihiintaah alla khalqigiisa ku shabahaya yacni tashbiihooda inay awilaan inay markaa radiyaan wa saaruu waxaanay noqdeen yatawaarasuuna inay kala dhaxlaan hadihi alcaqiidati caqiidadana khalafan ka dambeeya cani salafi salafki inuu ka dhaxlo ayay markaas noqdeen ilaahay markaa diinna ilaalintiisa wuxuu u diyaariyey culimada umanada ee xamalada ah ee gaadhsiinaya siduu ilaahay xaggiisa kaga yimi rasuulkiisa kaga yimi waxay radinayeenay meesha ka saarayeen wakhti kasta nimanka baatil wadayaasha ah weecweecintooda ay weecweecinayeen iyo tashbiiha ay mushabbihiintu samaynayeen caqiidadaasi waxay noqotay markaa midba miduu ka dhaxlaya kii ka horreeyey wa min jumlati salafi saalix salafgeennii wanaagsanaa waxaa ka mid a alladiina kuwaasoo kaanuu ahaa cala alictiqaadi haabiti ictiqaadkii iyo caqiidadii sugnayd ku sugnaa ka sugnaatay can rasuulilahi sala allahu alay slm wa asxaabihi wataabiciin iyo asxaabtii iyo taabiciintii ka sugnaatay min jumlatihim waxaa jumladooda ka mid a ala'imatu alarbaca imaamyada afartaa alimaam abu xaniifa imaamka abu xaniifa walimaamu maalik iyo imaamka maalik ibnu anas walimaamu shaafici iyo imaamu shaafici walimaamu axmed iyo imaamu axmed wagayruhum ama wagayruhum iyo kayrkood oo min ala'immati a'immada ka mid ah aladiina kuwaasoo qaamuu u istaagay bidifaaci inay difaacaan can ilcaqiidati caqiidada iyo wa taxriiriha kala hufideeda wa bayaaniha iyo caddaynteeda wa tacliimiha iyo baritaankeeda litulaabi tulaabta iyo ardayda la baro salafu saalix waa saddexdaa qarni ee taabiciinta iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo taabicutaabiciin salafu saalix la yidhahdaa marka wuxuu leeyahay ictiqaadkii sugnaa ee rasuulka ilaah iyo saxaabadiisa iyo taabiciintii ka sugnaaday cidda ku sugnayd ee salafgeenna ka mida waxaa ka mida a'immada afarta asxaabu almadaahib ee madaahibta marka caalamulislaami lagaga dhaqmo leeyahay abu xaniifa maalik shaafici imaam axmed iyo kayrkooda a'immadii markaa dhammaydee ayaguna la midka ahaa ee caqiidee difaacay ee sugay ee caddeeyey ee dadkala baray wa kaana waxaanu aha atbaacu ala'imati alarbaca imaamyadan afartaa kuwa raacsani yactanuuna waxay cinaaye iyo dadaal u samayn jireen bi hadihi alcaqiida caqiidadan wayatadaarasuunaha waxaanay markaa waanay kala darsin jireen oo waa akrin jireen wayuxafiduunaha wayatadaarasuunaha waa akhrisan jireen wayuxafiduunaha litalaamiidihim ardaydooda ayaanay xafidsiin jireen waa ay odhan jireen koranka qabta wa katabuu fiihaa waana qoreen alkutub alkaiira kutub fara badan calaa manhaj ilkitaabi wasunna oo ku soconaya manhajkii iyo wadadii kitaabka iyo sunnaha iyo wamaa kaana calayhi lmustafa sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu ku sugnaa iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa radia allahu canhum ilaahay ka raadle adee wataabicuuna iyo taabiciintu waxay ku sugnaayeen wa radduu waa markaa radiyeen alcaqaa'id albaatila caqiidooyinkii baatilka walmunxarifa iyo wixii weecsanaaba wa bayanuu waxay caddeeyeen zayfaha foojeliinimadeeda zayf musayif waxaa la yidhahdaa masalan haddii lagu imka waa lacag musayafa waxa weeye yani forgery marka wixii caqiide forgery ahayd baatil ahaydee weecsanayd ayay forgerynimadeeda caddeeyeen wa baatilaha baatilnimadeeda ayay caddeeyeen waa atbaacdii raacaysay a'immada afartaa wakadalika waxaa la mid ah a'immatu lxadiid a'immadii ayaguna xagga xadiidka ku caanbaxay baa ka mid ahaa oo iyaguna caqiidada saxiixa ah ee ku dhisan manhajka kitaabka iyo sunnaha ragga markaas iyaguna caddeeyey ee qoray ee ka hadlay waxaa ka mid ah a'immatu lxadiid ka isxaaq ibnu raaweyhi sheekha isxaaq ibnu raaweyhi la yidhah walbukhaari wa muslim walimaam ibnu khusayma sheekha ibnu khusayma walimaam ibnu qutayba wa min a'immati tafsiiri a'immada xagga tafsiirkana waxaa ka mid ahaa kalimaam dabari imaamkaa weyn ee dabari la yidhahdee yani mufasiriinta oo dhan sheekha wa walimaam ibnu kathiir iyo sheekha ibnu kathiir la yidhahdo walimaam albaqawi iyo imaamka baqawi la yidhaahdo ee isaguna markaa sharxu sunna iyo niman kale ka mid a wa kayrihim iyo kayrkooda min a'immati tafsiiri tafsiirka a'immadoodii ka mid a wuxuu leeyahay juhuudda iyo dadaalka markaa a'immadii fiqiga ee a'immadii afartahayd ka dhaxlay waxa iyana la wadaagayay xagga qoridda caqiidada iyo ilaalinteeda a'immadii markaa iyaguna xagga xadiidka iyaguna ku mashquulsanaa ee aada iyo laxaad xaggaa uga dadaalay isxaaq ibnu raaweyi bukhaari iyo muslim imaam ibnu khusayme imaam ibnu qutayba xagga tafsiirka imaam dabari imaam ibnu kathiir imaam albaqawi oo markaa ninka sharxu sunno kitaabka la yidhaahna le oo muxadisna ah mufasirna ah shaaficiyada waaweyn baanu ahaa wa kayrihim iyo kuwa kayrkoodoo min a'immati tafsiiri tafsiirka a'immadiisa ka mid a wa allafuu waxay markaa allifeen ay isu geeyeen fii haadaka mu'allafaatin mu'allafaad iyo kutub yusamuunaha ay ku magacaabayaan bikutubi sunna kutubda sunnaha ay ku magacaabayaan mithlu kitaabi sunna liibni abi caasim liibni abi caasim kitaabka asunna liibni abi caasim la yidhahdo waa kitaab hadda matbuuca oo sheekh albanile qaybtiisa hore uu takhriij ku leeyahay oo qorano mutadaawilahoo la yaala wa kitaabu sunna iyo kitaabka la kitaabu sunna licabdillahi ibni axmed ibni xambal ayaa isagana qoray wa sunnatu lilkhalaal sunnaha kitaabka la yidhaha ee khalaal uu qoray wa shariica kitaabka ashariica la yidhaha ee labada mujalad imanka ku daabacan mujaladna waa ku daabacan yahay lilaajuriy oo sheekha aajuri la yidhahda uu leeyahay wakayru dalika iyo kuwa kayrkeed ayaa badnaayo markaa la qoray wa min jumlati haaulaa'i waxaa ka mid a ala'imma jumlada iyo duduubka a'immada waxaa ka mid a aladiina kuwaasoo katabuu fii caqiidati salaf caqiidadii salafka wax ka qoray alimaam ayaa ka mid a abu jacfar axmed binu moxamed binu salaama alazadi ataxaawi sheekhaas ayaa ka mid a a'immada caqiidatu salaf wax ka qoray waxaa ka mid a imaamka weyn waana sheekhan aan imika kitaabkiisa akhrinayno waa abu jacfar kunyadiisu magaciisana axmed binu moxamed binu salaama alsadi ayaa la yidhaha asd waxa weeye waa qabiila qabaa'ilkii markaa carab ugu waaweynaa ka mida ee ugu caansanaa ayaa asdigu too loo nisbaynaya alasdiy la leeyihi ataxaawi taxaawina waxaa loo nisbaynayaa taxaa magaalo la yidhaahdo oo masar ku taalla saciid misra ku taalla ayaa sheekhu markaas uu ku dhashay uu nisb ayaa loo nisbeeyey marka ataxaawi waa iyadoo la yidhi alhargeysawiy oo kale la yidhaahdo min culamaa'i alqarni haalis culimadii qarnigii saddexaad ayaanu ahaayo bimisr masr ayuu markaa ku qoray wa sumiya bitaxaawi waxaa loogu magacaabay nisbatan iyadoo loo aanaynayo libaldatin fii misr beled masar ku yaala oo taxaa la yidhaahdo fa kataba hadihi alcaqiida caqiidadan ayuu qoray almukhtasara ee la gaabiyey annaafica almufiida ee waxtarka ah ee faa'iidaynaysa ayuu qoray markaa wa kutibat calayhaa shuruuxun kitaabkan caqiidata taxaawiyana waxaa lagu qoray shuruux xawaalay sabcata shuruux ilaa toddoba sharax buudhi waa inta uu sheekhu isagu arkay ayuu ka warramayay laakiin waxaa lagu tilmaamaa afar iyo toban inay markaa shuraaxda kitaabku ay gaadhaan oo ugu yaraan saddex ka mida ciddii qortay ay majhuul tahay oon la garanaynin koob iyo toban kalena hebel loo garanayo ciddii qortay iyo waxa imika ka yaalla ee la helayo markaa xawaaley sabcatu shuruux walaakin laa takhluu markaa sheekhaasi aynu kunyadiisa sheegnay waxaan iminka iyo xaafidkaa weyn ayuu ahaayee masar xilligeeda dee faqiiheediina ahaa muxadiskeediina ahaa waxaa nin hiqaahoo lagu kalsoon yahay oo caqli badan isagoo kale aan la arag waxaanu dhashay laba boqol sagaal iyo soddon markay hijradu ahayd ayuu dhashay saddex boqol koob iyo labaatanna wuu dhintay isaga oo laba iyo siddeetan jira allah u naxariistee kutub fara badan ayuu sheekhu leeyahay waxaa ka mid ah kutubtiisa kitaabku la sharxu macaani laathaar waa kitaab maanta daabacano aad iyo laxaad u muhiima mushkil aathaar kitaabka la yidhaha ayaa isaguna ka mid ah kitaab weyn oo isaguna xadiid ah mukhtasaru taxaawiya fiqiga xanafiyada oo markaa iyada ka qoray baa jira sunanu shaafici marwiyaadkii shaafici markaas oo imaam lmusani ayao abtiro u habo arday u ahaa iyana sunankiisii alcaqiida taxawiya shuruud sagiir iyo shuruud lkabiir iyo ayaa ka mid a marka wuxuu leeyahy wakutubad calayha shuruuxun ayaa lagu qoray xawaali sabcata shuruux ilaa toddoba sharax walaakin laa takhluu min akhtaa shuruuxdaasi wax akhtaaya kama madhna iyo gafaf lianna aladiina allafuuha kuwa alifay kaanuu waxayna calaa manhaji lmuta'akhiriina qolyahan dambe manhajkooda ayay ku soconayeen falam takhlu shuruuxuhum shuruuxdooda kamay madhnaanin min mulaaxadaatin wax la daymoodo wa mukhaalafatin iyo wax khilaafsan lima fii caqiidati taxaawi caqiidatu taxaawi wixii ku sugnaa yani khilaafaad iyo waxyaalo mulaaxadaada ayaa markaa shuruuxdaasoo dhan ku jiray ilaa sharxan waaxida fiima naclam sharax qura mooyaane intaan ognahay wahuwa sharxu lcizi bni abilciz raximahu llahu sheekhaasi sharaxa uu qoray ee caanka ku noqday sharxu alcaqiidati taxaawiya caanka ku noqday almashhuura ee ku caana bisharxi taxaawiya taxaawiye sharaxeeda isaguna wuxuu ahaa caalimka weyne sadrudiin baa la yidhaahdaa abulxasan cali binu calaadiin بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الأذرعي الصالحي أسرة مركا أقوني الدين مركا صاحبة أي مركا كذب صباحي وحن مركا سيد الشيخ بين الشيخ دون أرضيدي إمام ابن كثير أي كملها وهذا كان من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر وحن مقتمر كوح كملها أرضيدي ابن كثير شيخا تفسير كريم waqad damana sharxahu haadaa sharaxiisaana waxa uu markaas dexgeliyey manquulaatin wax badan oo laga soo reebay min kutubi sheekh islaam ibnu taymiya wa min kutubi ibnu qayim labadaa sheekh ee isu ardaygii sheekha ahaa oo ibnu qayim waa ardaygii sheekh islaam ibnu taymiya kutubo aad iyo laxaad u qiimo badan iyo xagga caqiidadana waxay ku leeyihiin kutubo fara badan ayay markaas uu ka soo guuriyey wa min kutubil a'immati imaamyadii kale kutubtoodiina wax badan uu ka soo guuriyey ayuu kitaabka markaa dhex geliyey fahuwa sharxun xaafilun sharax markaas weyn weeye wa kaana alculamaa'una waxay yactamiduuna calayhaa kuwa cuskada wayactanuuna bihi waana ku dadaalayeen oo cinaayo gaaraysineen linaqaawatihi yacni naqinimadiisa iyo saafinimadiisa wa sixati macluumaatihi iyo macluumaadkiisa iyo waxa uu markaa kobsay inay wax saxiixa فهو مرجع عظيم ومرجع وين من مراجع العقيدة عقيدة مراجع الله أقول نقضاء كاملة وكتاب قوانية الله هذا يعني استقوى وليبا شيخ الباني ومركة حديثي استمركة تخريجين يا أيا يا الله استقوى مركة طبعات كلا قد سنة أيو يا الله وانا عارفين لك مارمان لكن مركة العقلين يقفك آخرين أنا كما آخرين كريو kaeeganayana kama eegan karayo waayo sharax badan buu leeyahy matinuna wuu ku dhex googo-an yahy laakiin sidiisa daalibulcilmigu inuu haysto oo uu ka faa'iidaysto oo markaa wada akhriyo ayay ugu wanaagsantahy walmu'alifu haddaba mu'alifku sheekhan alifay waxa weeye abujacfar ataxaawi kamaa dakara suu sheegay allafa hadihi alcaqiida caqiidadan wuu alifay oo wuu dejiyey calaa madhabi ahli sunnati cumuuman madhabka ahlu sunnaha oo aynu tilmaami doonno iyo sidai ay ku tegeen caam ahaan ayuu ku dejiyey wa minhum ahlu sunnaha waxaa ka mid ah alimaam abu xaniifa imaamka abu xaniifa annucmaan ibnu thaabit alkuufi fa huwa aqdamu ala'immati alarbaca imaamyada afartaa waa kii ugu horreeyey wa adraka taabiciina taabiciintana wuu soo gaaray wa rawaa canhum waanu ka wariyey yacni caqiidada markaas sheekhani taxaawi waxau markaa ku sheegay sidii ay ku tegeen ahlusunna iyo salafuna saalix caam ahaan siiba siduu ku tegey imaamka weyn abu xaniifa annucmaan ibnu haabit fa huwa aqdamu ala'immati alarbaca waa kii ugu weynaa waayo marka uu dhintay keliya waxa noolaa uun imaamu maalik ayaa noolaa oo isaguna ka yaraa imaamu shaaficina boqol iyo kontonkii ayuu imaamu abu xaniifa dhintay sanadkaa lafdeeda ayuu imaamu shaaficina dhashay imaamu axmedna waa kasii imaamu axmedna waaba kasii yaraaba bal waxay dhahan culimada qaarkood maalinta uu dhintay ayuu imaamu shaaficina dhintay bay idha ayuu dhashay bay idhahdaan laakiin maalinta lama hayo laakiin sanadka taariikhan boqol iyo kontonkii hijrada ayuu imaamu abu xaniifa dhintay imaamu shaaficina sanadkaas ayuu isaguna dhashay marka aimada uu ka wada weyn yahay wakadalika waxaa la mida saaxibaahu labadiisii saaxiib abu yuusuf iyo wa maxamed ashaybani iyo wa a'immati almadhab alxanafi labadaa sheekh abu yuusuf iyo maxamed ashaybani maxamed ibnu xasan ashaybani waxa weeye waxay ahaayeen ardaydii imaam abu xaniifa raggii ugu waaweynaa waana ragga markaa madhabkan abu xaniifaba loo tiriyo ee aqwaashiis iyo wixii oo dhisi oo dhan soo guuriyey waxaana la yidhahdaa ardaydiisa kuwa ugu waaweyn bay haayeenoo sheekha markaana niman mujtahidiinana way haayeen waxay la geli jireen xiwaaro iyo dooday la geli jireen masaa'ilka mar waa la ysku waafaqi jiray marna waa la ysku khilaafi jiray dabeetana aqwaashii imaam abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib oo isku jira oo la ururiyey ayuu ka unkabay madhabkan la yidhaahdo alxanafiya sidaa daraaddeed baa iminka marka khilaafka laga hadlayo culimmada marka laga hadlayo ayaa waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay sidaa waxaa ku tegey abu xaniifa markaase haddana xagganna waxaa la marinaya waxaa kaloo qoladan raacay oo masalada sidaa ku tegey abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan shaybani wakhaalafahu saaxiibahu labadiisii saaxiib way khilaafeen baa la yidhaha ama waxa la yidhaha maxamed baa raacay ama waxa la yidhaha abu yuusuf baa raacay marka labadaasina waa labadaa dakara wuxuu sheegay markaa sheekhan taxaawi caqiidatahum caqiidadoodii buu sheegay wa annahaa muwaafiqatun inay waafaqsantahay limadhabi ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca inay caqiidadoodii waafaqsan tahay ayuu sheegay markaa muqadamada ayuu inagu odhan doonaa yacni sida aynu arki doonno ayaa wuxuuna odhan doonaa waa caqiidadii ahlusunna waljamaaca oo yacni waafaqsan madhabkii ay ku tegeen abu xaniife iyo abu yuusuf iyo abu abu cabdillahi maxamed ibn xasan ashaybaani buu ina odhan doonaa taasuu markaa inooga warramaya wuxuu leeyahay iyadoo kitaabkanuu sheekhan taxaawi qoray madhabkii ahlu sunnaha waafaqsan haddana waxa markaa ay si gaara usii waafaqsanayd madhabka ay ku tegeen abu xaniifa iyo labadiisaa saaxiib waayo salafkii bay ka mid yihiin salafkana caqiidadu inay saxiix ahayd oo ay markaa tii taabiciinta ay markaa ka qaateen ay ahayd ee saxaabadii iyo rasuulkii laga soo gaadhay ayaynu markaa soo tilmaano afarta imaamba ay isku caqiide ahaayeen oo caqiidaha salafkee saxiixa ay wada qabeen markaa si gaara wuxuu saddexdan ugu soo qaadanayaa madhabkan abu xaniife ayuu isagu ka tirsanaa xagga fiqi ahaan saasuu markaa saddexdaa sheeg usoo qaatay mooyaane way waafaqsan yihiin oo waa caqiidadii markaa uu qabay imaamu shaafici iyo imaamu axmed si ay qaban weye aduu bacd almulaaxadaat lagu qabsaday oo aynu arki doonno oo markaa mulaaxadaad lagu sameeyena waynu arki doonaa laakiin sideeda kale cumuum ahaan kitaabku madhab ahlusunna waljamaca ayuu ku soconaya sheekhu markiisa hore waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaa shaafici buu ahaa oo sheekhan dee ardaygii ugu weynaaba ah ee musani la yidhaahdo oo abti u ahaabaa markaa wuxuu akrin jiray laakiin wuxuu in badan arkay baa laisoo kutubtii imaam abu xaniifa iyo wixii laga qoray aada u daalacanaya markaasuu li kutubtan dee sheekhaagiiba ka maarmi waayey mad xaggeedaba qabatay oo sidaasuu ugu wareegay baa la yidhahdaa madhabka xanafiyada marka dakara caqiidatom buu sheegay wa annahaa caqiidada abu xaniifa iyo labadiisa saaxib muwaafiqatun inay waafaqsan tahay limadhabi ahlisunna waljamaca wa fii haada kaa waxaa ku sugan raddun radin ayaa ku sugan lagu celinaya cala almuntasibiina kuwa u nisbo sheeganaya ila alxanafiyati xanafiya u nisbo sheeganaya fi lwaqti alxaadir xilligan oo fi lcusuuri almutaakhira ama casaradii dambeeyey yantasibuuna ila alxanafiya bay u nisbo sheeganayaan wa yukhaalifuuna abaa xaniifan waxay ku khilaafayaan fi lcaqiidati caqiidadii bay ku khilaafayaan fahum iyagu yamshuuna waxay ku soconayaan calaa madhabihi fi lfiqi faqad madhabkiisii fiqiga unbay ku soconayaan wa yukhaalifuunahu fi lcaqiida caqiidadiina waa ku khilaafayaan fayaakuduuna caqiidata ahli lkalaam nimanka mutakalimiinta la yidhaahdo ee markay caqiidada taqriirinayaan caqliga iyo falsafaadka u adeegsada en kitaabka iyo sunnaha ku asalaynin kuwa ahlu kalaamka walmantiq iyo qoladaha cilmulmantiqa caqiidooda ayay qaadanayaan marka waxaanay ahayd dee fiqi iyo caqiidada in la qaata bal caqiidada ayaa muhiimsanayd oo in laga qaata ay ahayd wakadalika xadada saasoo kala dhacday fi shaaficiya shaaficiya almutaakhiriina ee dembeeyey minhum waxaa ka mid a qaar yukhaalifuuna khilaafaya almutaakhiriina minhum wakadalika sidaasa xadada bishaaficiyati dhacay almutaakhiriina minhum kuwii dembeeyey yukhaalifuuna alimaam shaafici imaam shaafici bay ku khilaafayeen fi lcaqiidati caqiidada wainamaa yantasibuuna ilayhi fi lfiqi xagga fiqiga ayuunbay isaga nisbaynayaan oo iminka dee ashaaciradan ka qaalibka noqotay shaaficiyada qaybaheedii dambe dee imaam shaafici ashcari ma ahayn waanu ka horreeyey caqiidadiisuna sida tii musani oo qoran ayaa la hayaa ama yacni salafuna saalix markay ka hadlayaan caqiidadiisii oo sugan oo caqiidadii markaa salafka iyo manhajkii markaa ahlusunna waafaqsan ayuu lahaa kadalika kaiiru nin fara badanoo min almaalikiya almutaakhiriina maalikiyadii dambe ayaa iyaguna ka mid a laysuu may ahanin calaa caqiidati imaami maalik caqiidadii imaamu maalik kuma sugnaa lakinahum yaakuduuna min madhabi malik fi lfiqi faqat xagga markaa fiqiga unbay ka qaadanayeen imaamu maalikna ama alcaqiidatu xagga caqiidada maalikiyadu fahum asxaabu turuqin wa asxaabu madaahiba mutaakhira turuqiyo markaa madaahib dambaysay ayay markaa asxaabu yihiin fafiha hadihi alcaqiida haddaba caqiidadan raddun ayaa ku sugan calaa haaulaai kuwa wa amhaalihim iyo kuwa la midka oo miman ka mida yantasibuuna ila ala'immati a'immada u nisbo sheeganaya wayatamadhabuuna bimadaahib ala'immati alarbaca imaamyada afarta madaahibtoodana madhab ka dhiganaya wa yukhaalifuunahum fi lcaqiida haddina caqiidadooda ku khilaafsan taas waxaan lahay inuu nimanka xanaabilada la yidhaahdo ayagu sidaasay markaa caqiidatan wa fiqanba markaas imaamka markaas badidooda ay u raaceen laakiin saddexdaa qolee kale xanafiyada iyo shaaficiyada iyo maalikiyadu xagga fiqiga unbay uga nisbo sheegteen a'imadii mooyaane xaggii caqiidada way ku khilaafeen kala shaacirata sida nimankaa shaacirada la yidhaahdo oo kale yantasibuuna waxay u nisbo sheegtaan ila alimaam abilxasan alashcari fii madhabihi alawal madhabkiisii hore imaam abuxasan alashcari waxa uu maray saddex marxaladood marxaladda koowaad waxaa la dhaha muctasili buu ahaa marxaladan labaadna hadda tanay haystaan nimankan shaacirada la yidhaahdo ee qoran taas ayuu markaa ku sugnaa in badan xiwaar iyo dood iyo radin ayuu ku sameeyey nimanka muctasilada la yidhaahdo aakhirkii dambena in dulfalsafaadkii iyo wareerkii iyo wax layaaliyo wuxoo dhan iskaga baxay ayuu madhabkaa saafiga kitaabka iyo sunnaha laga qaadanayo iyo caqiidada salafka u soo noqday waxaana tusinaysa markaa inuu taa usoo noqday kutubtiisii dambe uu qoray maqaalaati alislaamiyiin iyo alibaana can usuuli dayaana kutubtiisaa dambe uu qoray wax layaaliye wixii hore iyo wareerkii hore o dhan intuu kaga baxay uu kaga noqday ayuu markaa caqiidadii saxda ahayd ayuu usoo noqday marka waxay haystaanuunbuu leeyahay tii hore wayatrukuuna waxay ka tegayaan maa taqarara wastaqara caleyhi akhiiran markii dambe abuxasan wuxuu ku sugmay ee uu ku dhintay ee min madhabi ahli sunna waljamaca madhabkii ahlusunna waljamaaca ee uu markii dambe ku sugmay ayay ka tegayaan fa haadaa kaasi intisaabun hayru saxiix waa nisba sheegasho aan saxiixayn liannahum low kaanuu hadday ahaan lahaayeen calaa madhabi ala'immati imaamyada madhabkooda hadday ku sugnaan lahaayeen la kaanuu waxay ahaan lahaayeen calaa caqiidatihim caqiidadoodii ayay ku sugnaan lahaayeen waa muqadamadii iyo hordhaca markaa sheekhaasi uu inoo sameeyey allaha ka abaalmariyo u noqo markaa safxaddii sagaalaad u noqo qaala alcalaamatu wuxuu ihi sheekhii cilmi badanaha ahaa xujatu lislaam xujadii islaamkeed waa laqabyadii la bixin jiray xilliyadii dambe abu jacfar alwaraaqu alطaxaawiyu sheekha kuyadiisu abu jacfar ay tahay alwaraaqu waraaq waxaa la yidhaha qoryahan wax qori jiray ee wax nasrin jiray ayaa la yidhaha alطaxaawiyu ee loo nisbeeyey طaxaa magaalada la yidhaahdo ee bimisra masar ku taala loo nisbeeyey raximah llahu tacaala ilahay ha u naxariistee wuxuu yidhi haadaa kani dikru bayaani caqiidati ahli sunnati waljamaaca waa caddaynta caqiidadii ahlusunna waljamaaca ay lahaayeen sheegideedii weeye caqiidada ahlusunna waljamaaca oo calaa madhabi fuqahaai almilla diinta fuqahadeedii iyo xeeldheerayaasheedii sidii ay ku tegeen ku socotaa ahaa abi xaniifa sheekh abu xaniife la yidhaha annucmaan ibnu thaabit alkuufiy iyo waa abi yuusuf yacquub ibnu ibraahim alansaariy iyo waa abi cabdillaahi moxamed ibnu xasan ashaybaaniy ridwaan ullaahi calayhim ilahayna noqoshadii korkoodaas ajmaciina dhammaantoodbe iyo wamaakii yactaqiduuna ay caqiidaynayeen rumaysnaayeen qalbiga ay ku hayseen ee min usuuli diini diinta usuusheedii ka mida oo wayadiinuuna bihi ay diin uga dhiganayeen raba alcaalamiina caalamiinta rabbigoodana ay diin uga dhiganayeen sheekhu waa in yaroo hordhaca wuxuu leeyahay wuxuu yidhi sheekha calaamada ah ee cilmi badanaha ah xujatulislaam xujatulislaamna waa la qabiyo xilliyadii dambe loo bixin jiray xujadii islaamka ahaa abu jacfar alwaraaq ataxaawi bimisr wuxuu yidhi haada marka haddii lababa way yidhahdaan culimadii oo haddii marka hore intuu qoray kadibna hordhacan yar uu dib uga sameeyey waxay noqonaysaa dee qoraalkan aan qoray oo waxaa la ishaaraya waa shay maxsuusa oo la arkayo caqiidadan uu qoray ee qorano markaa saa loo hayo ayuu leeyahay haadaa kani haddiiba hadalka uu halkan ka bilaabayna oo aanu markaa wax qorani jirin oo hadalka haadaa uu ka bilaabayna wuxuu ismishaar u noqonayaa waxaan ka soo guuxaya ee uu soo wada ee uu qorayaa dikru bayaani caqiidati ahlisunnati waljamaaca waa sheegidda caddaynta caqiidada ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca kuwii sunnaha u ehelka ahaa iyo wadajirka ee ku wada jiray sunnaha ahlusunna waljamaaca waa salafkii ummaddan saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciintii iyo ciddii marka caqiidada si aynu sheegnay ee saafiga ahee kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka ku qotontay kuwii u qaatay ee ugu dhaqmay ayaa ahlusunna waljamaaca la yidhahdaa qoryahan mutaakhiriintii ashaacirada iyo maaturidyada yidhaha ahlusunna waljamaaca baa la yidhahdaa maantana waynaga arkayna kuwa idaacadka ka sheeganayo waxba kama jiraan ahlusunna waljamaca waa salafkii ummaddan iyo qurumtii fadliga badnayd markaa sunnuhuna waa sunnihii nebiga ee loo nisbaynayay ayada ay haysteenana geesna uga dhaqaaqin jamaacaduna waxa weeyaan aljamaaca bimacna aljamaaca waa ismu masdero waxaa laga wadaa ku kulansanaa ahlu sunna sunnihii nebiga weelkaa waljamaacati walijtimaac iyo ku midaysnaa sunnaha hise ee sunnahana ku midaysnaa ee aan isu khilaafin sidii ay markaa qolyaha kale ay isu khilaafeen ayagu sunnaha ehelka u ahaa kuna midaysnaa oo weliba caqiidadaasoo calaa madaahib fuqahaai milla diinta fuqahadeedii iyo aqoon-yahanadeedii madhabkoodiiyo sidii ay ku tegeen ku soconaysa abi xaniifa saddexdaa imaamku markaa inoo soo qaata waxaa la dhi waxaa ka wanaagsanayd inuu yidhaahdo calaa bacdi fuqahaai lmilla diinta kuwii aqoonta u dheer u lahaa yacni qaarkood madhabkiisii inuu yidhahba ka wanaagsanayn waayo fuqahaau lmilla saddexdan oo keliya ma aha ama inuu yidhaahdo haadaa dikru bayaani caqiidati ahlisunnati waljamaaca calaa madhabi fuqahaai lmilla minhum markaa inu waxaa ka mida fuqahada milladii ay caqiidadani ku socon ay kitaabkani ku soconaya caqiidadoodii waxaa ka mida abu xaniifa nucmaan ibnu thaabit iyo abu yuusuf yacquub ibnu ibraahim iyo abu cabdillahi maxamed ibn xasan ashayban saasaa ka wanaagsanayd baa layidhi ee fuqahaulmilla dee saddexdan oo keliya un maaha a'imadii kaleo dhan baa harsanay fuqahaulmilla iyaguna ahaa marka laakiin isagu maadaama uu madhabkan akhiiran markii dambe un isu sheeganayay saasuu markaa fuqahaulmilla ugu sheegay saddexdaa imaame aynu soo sheegnay ee a'immadii salafka ka mid a sidii ay ku tegeen caqiidadii ahlu sunnaha ee waafaqsanayd si ay ku tegeen xusideedii iyo caddaynteedii weeyaan buu leeyahy dhammaantood ilahay ka raalli ahaadee iyo wixii ay caqiidaynayeen ee ay rumaysnaayeen ee markaa min usuuli diini diinta usuusheedii ka mid a ee ay rabbulcaalamiinna uga diin dhiganayeen waxaasaan ilaahay uga diin dhiganaya macnaha diintaydu ay too ilahay inaan kula kulmayaa weeye qaala alcalaamatu wuxu uhi xujatulislaam abu jacfar alwaraaq alطaxaawiyu bimisr raximahu llahu allah u naxariistee wuxuu hi haadaakani dikru bayaani caqiidati ahlisunnati waljamaca ahlusunna waljamaaca caqiidada caddaynteedii xuskeedii sheegideedii weeye caqiidadaasoo weliba waafaqsan calaa madhabi fuqahaa ilmilla diinta fuqahadeedii iyo kuwii aqoonta u lahaa sidii ay ku tegeedaan fuqahadaas minhum waxaa ka mida fuqahaulmilla abi xaniifa ayaa ka mid aha nucmaan ibnu haabit sheekha la alkuufi reer kuufa ahaa magaciisa waa nucmaan ibnu haabit abu xaniifna waa kunyadiisa waa abi yuusuf sheekha kunyadiisa abi yuusuf tahay magaciisuna yacquub ibnu ibraahim alansaariyi uu yahay waa abi cabdillaahi iyo abi cabdillahi sheekha kunyadiisa magaciisuna maxamed binu xasan ashaybaani uu yahay raxima ridwaan ullaahi ilahay raadiso calayhim kulooda ajmaciina dhammaantoodba iyo wamaakii yadiinuuna yactiqiduuna ay caqiidaynayeen ay rumaysnaayeen ictiqaadku min alcaqdi ayuu ka yimi caqdina waxaa la yidhahaa xidhidda iyo adkaynta xagga marka islaxaan laga hadlayana waa xukunka jaazimka ah ee go-an xukmu dihni aljaazim baa la yidhaha xukunka markaa dihnigu uu samaynayo go-an haddii markaa uu sida jira waafaqana waxaa la yidhaha ictiqaad saxiixa sida ilaahay waa keli oo kale haddii uu sida waaqicee jirta ictiqaadka iyo waxaad rumaysantahe go-aan in maskaxdaada ku jira uu sida jirta khilaafana ictiqaad faasida baa la yidhahdaa si ay nasaaradu marka ilaahay saddex ila midkood weeye ama yacni masiix ibnullahi weeye ama marka caqiida noocaas oo kale faasida ayaa lagu tilmaamaa iyo wamaakii yactaqiduuna ay caqiidaynayeen ay rumaysnaayeen min usuuli diini diinta usuusheedii iyo salkeedia oo wayadiinuuna bihi ay markaas uga diin dhiganayeen bihi isaga rab alcaalamiina caalamiinta rabbigoodana kay uga diin dhiganayeen weeye markaa markaasuu dabeetana halkaas ayuu inooga bilaabaya wuxuu leeyahy naquulu fi tawxiid illahi muctaqidiina bitawfiiq illahi in allaha waaxidun laa shariika lahu walaa shaya mila walaa shaya yucjizu walaa ilaaha hayruhu halkaasuu markaas inooga bilaabaya laakiin intaa hordhaca ha inoogu joogo saaka wallahu aclam